maanta waxaan ka hadlayaa arrimaha ka taagan beledweyne oy soomaali badan wax isweyddiinayso waxa ka jira gobolkan muddo laga joogo labaatan daqiiqo waxaa ila soo hadlay wasiir ku-xigeenka gaashaandhig wuxuu igu yidhi waxaad u diideen ciidanka beledweyne laga qaadi lahay soomaalida waxaan u sheegayaa annagu ciidan ma diidin ciidan waa ciidan ciidanna shaqo kuma lihi laakiin waxaannu diidnay waa carruur macawisyo wadato annagu nin tuuto gashan iyo nin qoray wata iyo wax shaqaa kuma lihi laakiin ilmo yaryaroo inta la soo arooriye macawisyo loo guntiyey oon darees lahayn oon qoray lahayn aan diid soomaalidu ha ogaato waxa ka jira beledkan ninka ila soo hadlay wuxuu igu yidhi waxaan ahay wasiir ku-xigeenka gaashaandhigga su'aasha isweyddiin rabta marka war yaa wax diiday ciidan dawladeed waa la gartay ilmana waa la gartay annagu waxaan diidnay waa ilmo ma ahayn ciidan ma diidin mana diidi doonno mana diidi karno intaas waxa dheer culayska nooga yimid dhuusamareeb hana laga dulqaado hana laga dulqaado waa sheegaynaa annagu wixii ciidana shaqo ku melihi laakiin carruurtirnada xaq waxaan u leynahay inaan diidno hadda ka horaa waxa dhacday dayaarad u n a ilmo yaryar oo sboortiska kuwa banooniga dheelaa lagu qaaday aye kuwii banooniga dheelaayaa la xaday hadda waxay joogtaa in la yidhaahdo ciidanaatiin ilmo yaryaroo macawshe wato war macawsaan wataa iyo askariyaan ahay ma is leedahay soomaali ha la weyddiiyo jawaabtu waa maya waxa looga dan leeyahay ama waxa laga rabo ama waxa laga baadi doonaayo gobolkan anugu ma garan madaxweynaha brime ministerka waxaan u sheegayaa ama aan la socodsiinayaa inaan annagu diidnay ilmo laakiin aana diidin askari ciidanka dhuusamareeb laga soo dirayna hana laga dulqaado sababtu maxay tahay annagu masaalaha iyo nabadgellaan ka shaqayna haddii nalala garan waayo waa nin iyo nasiibkiisa shalay odayaalaa hadlay odayaashii hadlay hadalkoodii waxaa loo turjumay oo la yidhi xawaadle ama reer hiiraanba ciidankiiya diiday war goormaan ciidan diida annagu ilmo macawse wato gobolkan laga soo arooriyo min jalalaqsi ilaa afcad boqonkori maxaas coomaad baanyaaley ayaanu diid nin macawis wato askari miya waa maya okay maxaa loo leeyahay askaraa la diiday marka annagu wax askari oon diidnay oon ku shaqalaynay askarina kumay shaqalayn laakiin waxaan diidayno waa carruurteenna carruurteennana qof ninma dhihi karo qof axad ilaahay abuurtoo dhihi karo cunugga aad dhashay ma diidi kartid ma jiro haddaba waxa laga raadinayo gobolkan way iska soo bix waxaan maqlaayay ciidamo isku dhafa warbaanyaalay dagaalaa ka dhacay maalmo dhoweyto ninkii dagaalka hogaaminayo janana aa yimid hadduu shalay shicib ahay oo saakin narjanaya oo labagalayaan ka soo jeedaa yidhaa ma wax shaqaynayaa okay inaan wax diidno waxna yeelna xaqaannu u leenna haddaba dowladda soomaaliya madaxweynaha ka bilow farmaajo khayre waxaan la socodsiinayaa inaan annagu ciidan diidin laakiin aan ilmo diidnay macawisyo guntan nin macawis guntan askari ma noqdaa askari sumadow leeyahay dareesow leeyahay hubou wataa waxaa shaqadayna